إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ku dhowaad afartan askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya ayaa laga helay cudurka koronafirus xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa laga helay cudurka covid sagaal iyo toban iyadoona la geliyey xaalad karantiil ah maxkamadda shareecada islaamka ee degmada jannaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa fulisay xukun xadusina ah kaas oo ka dhacay deegaanka ugunji shan ruux oo u badan carruur ayaa ku dhintay roobab xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay qaybo ka mida magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya askar ka soo goostay maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka kuwaasoo lagu soo bandhigay deegaanka kamjaroon bulshada ku dhaqan magaalada berbera ayaa ka cabanaya koronto la'aan xilli ay sheegeen inay kulushahay cimilada deegaanka ay joogaan dagaal qabiileedyo ay ku dhinteen tiro dad ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa ka dhacay waddanka suudaan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته warkii oo fidsan ku dhowaad afartan askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya ayaa laga helay cudurka koronafirus warkaas iyo war kaloo ku saabsan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo laga helay cudurka covid sagaal iyo toban waxaa noo faahfaahinaya wariyaheenna cabdisamed cabdulaahi xerada xalane ee magaalada muqdisho oo ay fadhi u tahay madaxda sheeyaha dalka kusoo duuliyey sidoo kale safaaradaha reer galbeedka ayaa waxaa si daran ugu baahay cudurka koronafirus ee dunida gaalada faraha ba-an ku haya taliska ciidamada shisheeyaha ee amisom la baxay ayaa xaqiijiyey in xerada xalane uu gaaray cudurka koronafirus islamarkaana uu durbadiiba ku dhacay ku dhowaad afartan askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya askarta laga helay cudurka covid nteen ayaa waxay u kala dhasheen dalalka burundi iyo sidoo kale uganda soddon askari oo kamid a ciidamadan waxay u dhasheen dalka uganda halka sidoo kale toddobada kale ay kasoo jeedaan wadanka burundi oo labadooduba qayb ka ah duulaanka shisheeye ee soomaaliya lagu soo qaaday waxayna labadan ciidan duulaan ku joogaan gobollo ay ka mid yihiin shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo sidoo kale banaadir xogta cusub ee ku aadan in cudurka koronafirus uu faraba-an ku hayo madaxda shisheeyaha ee ku sugan xalane ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo mar sii horeysay taliska ciidamada uganda ay xaqiijiyeen in askari kasoo jeeda wadankooda gudaha soomaaliya looga helay cudurka covid nteen dhammaan askartan oo ku dhow afartan ayaa waxaa la geliyey xaalad karantiil ah iyadoona sidoo kale karantiil la geliyey ciidamo badan oo la sheegay inay la dhaqmeen xerada xalane jahwareer adag oo ku aadan cudurka koronafirus ayaa ka jira saacadaha soo socdana lama oga wararka laga baahin doono dhanka kale waxa ay soo taraya mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka ee uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo ee laga helayo cudurka koronafirus wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay shaacisay in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka laga helay cudurka koronafirus xildhibaanka laga helay cudurkan ayaa waxaa lagu magacaabaa cabdi shire xaaladiisa caafimaad ayaana laga dayrinayaa waxaa sidoo kale jira wasiirar ka tirsan maamulka puntland ee uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni in laga helay cudurka koronafirus gudaha soomaaliya waxaa muuqata in cudurkan uu ku ugaarsanayo shisheeyaha dalka kusoo duulay xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ee aadka ugu dhow ajaanibtaas iyo sidoo kale dadka la tacaamula maxkamadda shareecada islaamka ee degmada jannaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa fulisay xukun xadusina ah kaas oo ka dhacay deegaanka ugunji warbixinta warkaasi waxaa noo haya wariyaheenna maxamed cali aadan xukunkan oo ahaa mid xadusina ah ayaa waxaa lagu kala fuliyey haweenay ku dhacday fal zina ah iyo nin kufsi u geystay gabar toban sano jir ah fagaaro ku yaala deegaanka ugunji oo hoostaga degmada janaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa waxaa isugu soo baxay dadweynaha ku dhaqan deegaanka si ay u daawadaan xukunka ugu horreyn qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka haweenayda ku dhacday falka sinada ah iyadoona ay maxkamaddu soo bandhigtay nusuus sharci ah oo loo cuskaday xukunka waxaa maxkamadda sharciga islaamiga ah degmada jannaale dacwo keensatay gabadha la yidhaahdo maryan maxamed cusmaan oo lix iyo toban sano jir ah waxayna soo dacweysay muddaa calihii lagu magacaabo ibraahim caddowe maxamed kaaniya loo yaqaano soddon iyo shan sano jir ah wada degan labadoodaba deg weriiri waxay ku soo dacweysay ninkan uur ayaan u leeahay waxaan leahay uur oo afar bilood aha intaasi waxa weye mar waxaan ugu tegi jiray gurigiisa mar labaadna waxaan ugu tegi jiray beeraha hadda waxa weye uurkaasaan u leehayaan ku dacweynaya maxkamaddu waxay jawaab ay ka dalabtay muddo calihiga lagu magacaabo ibraahima caddow waxa uu yidhi maryan ma taabanina jirkeeda mana arkine sababtoo ah aniga waxaan ahay nin xaas leh oo cilmo leh oo cayaal leh allehal mana taabana mana arkine kadib maxkamaddii markii ay dhegaysatay dacwadii iyo jawaabtii ay aheed inkir yaa maryan oo uur ay laheed maxkamaddu waxay u dirtay inay maxkamadda ay markay soo dhasho ehelkeeda ay kusoo wareejiyaan maxkamadda maryan waxay soo dhashay wiil wiilkana wuxuu jira hal sana jir kadib kaleetay maxkamadda markii ay dhaarisay ninkii muddacalihiga ahaa yaa maryan waxa ay ku xukuntay sida soo socoto kow maryan ina ay sinaysatay labo maryan maadaama ay guur horey aysan u soo marin oo iyadana ay gabar ayna tahay waxay ku xukuntay boqol garabaash lagula dhufto muddo hal sana ahna in la masaafuriyo maadaama maskaxan ahay inuu caafimaad qabto guurna horeyna aysan usoo marin maryan inay aysan ku lahayn wax xuquuq ah maadaama iida raalli ay aheed ninka ay isu dhiibtay kadib xukunkan wuxuu ku sugnaaday iqraal waxaa adilada loo cuskadayna ay kala tahay kow min suurati nuur azaniyatu wazani fajlidu kulla waaxidin minhuma mi'ata jalda walaa ta'khulukum bihima ra'fatun fi diin illah in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir waliyashhad cadaabahuma taa'ifatu min almuuminiin waxaa kale loo cuskay musnadu imaamu shaafici xadiiskii uu ahaa akhbarana cabdulwahaab can yunus can xasan عن عبادة بن سامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر مئة جلدة وتغريب عام والسيب بالسيب جلد مئة والرجم intaasi waxaa ku dhammaaday xadkii oo gabadhii ay ku soo dacwootay maryan intaasi kadib waxaa la guda galay xukunka ninka falka kufsiga ah u geystay gabadha yar waxaa soo dacwooday taarikh sideed iyo toban bishii shagaalad kun afar boqol iyo afartan iyo kowdii degmada janaale waxaa maxkamadda sharciga islaamiga ah degmada janaale dacwo keensaday muddaci la yidhaahdo siid cali maclin aadan waxa uu soo dacweeyey wiilka la yidhaahdo cali mukhtaar mashiidi muuse shan iyo toban sano jir aha wada degan tawakal waxa uu yidhi siid cali waxaan ku dacweynayaa gawar aniga aan dhalay oo la yidhaahdo muumine siid cali oo toban sano jir aha ayaa uu farxumeeyey waxaana uu kufsaday bikrigeedina waa uu suuliyey waxaana la tolay hadda saddex qodob baa la tolay sidaas ayaana ku dacweynayaa waxaan rabaa sharciga islaamiga ah in lanoo kala saaro kadib maxkamaddii waxa ay jawaab ay ka dalabtay muddacalihiga waxa uu yidhi haa waa jirtaa gabadhan waan isticmaalay maxkamad waxa ay u dirtay daktar soo muujiya dhaawaca uu u geystay sida saddex naagood oo kaletay saddexda naagood oo muslimaad ahaa loo diray waxayna soo caddeeyeen in uu gabadhii bikrigeeda kor uu ka go-ay kan hoosan bikrigeeda caada uu yahay intaasi kadib maxkamad marka ay dhegaysatay dacwadii iyo jawaabtii qiraal ah baartay caafimaadkiisina waxa ay xukuntay sidaas soo socoto kow cali in uu kufsaday gabadha la yidhaahdo muumine bikrigeedana kor uu ka gooyey labo cali in lagu dhufto boqol garabaash maadaama horeyn guurisan u soo marin laguna masaafuriyo muddo hal sana ah saddex muumine inayna ku leedahay carshuubakaar oo dhan boqol iyo afartan dollar xukunkaasina waxa uu ku sugnaaday qiraal adilada loo kala cuskaday kow min suurati nuur azaniyatu wazani fajliduu kulla waaxidin minhuma mi'ata jalda walaa ta'khudukum bihima ra'fatun fi diin illah in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir walyashhad cadaabahuma taa'ifatu min almu'miniin wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wilaayaadka islaamiga ah oo ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca xukunno kala duwan taasoo keentay inay dadku ammaan kala helaan iyadoona qofkii xadgudub sameeya loo bandhigo shareecada islaamka mana ahan markii ugu horraysay oo sidaanoo kale xukunno ay ka dhacaan degmooyinka iyo deegaanada ku yaala wilaayaadka islaamiga ah shan ruux oo u badan carruur ayaa ku dhintay roobab xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay qeybo ka mid a magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warbixin umuurahaasi ku saabsan waxaa soo gudbinaya wariyaheenna sakariya cumar iyadoo dhowaan gudaha magaalada muqdisho ay ka da-een roobab xoogan oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo gaaray dad danyar ah ayaa waxaa isa soo taraya khasaaraha ka dhashay roobabkaasi muddo saacada ah uu socday roobkani oo watay gugac iyo dabeelle xoogan ayaa si aad ah looga dareemay guud ahaan degmooyinka magaalada muqdisho ugu yaraantii waxaa ku dhintay shan ruux oo afar ka mid ah yihiin caruur kadib markii uu kusoo dumay guri ay ka deganaayeen xaafada ceelgeelow ee magaalada muqdisho hooye nasro waxa ay roobkii ka da-ay magaalada muqdisho ku waysay caruurteeda waxa ay tidhi si aan u badbaadiyo caruurteyda ayaan mid mid u saaray derbi dheer oo ayn biyuhu soo gaari karin balse nasiib daro derbigii ayaa la soo dumay sidaas ayayna ku dhinteen anigoo arkaya oo aan waxba u qaban karin xala meeshaan waxay ku dhacday dhacda nasiib aada u xun awalkii hore gurigan intaan deganayay sagaal sano waayo waa iska degneyne dhacda tan amal eema ula kulmin biyaha waynoo soo galayan habeenkii dad baana soo gurmanaya waa iska baxayna banaamankaa tegaynaa subaxda xiligan amalna waa iskiga soo laabanaynaa wixii dhiiqa e iyo wixii dharuub iyo wixii dhar waa iska dhadhaqanaynaa meeshaa iskaaga dhex jirayni xala waxay dhacday meeshan waa u jeedaa dhagax jawaamanka la dhigay difaac biyaha lay lagu xiraay roobkii oo soo badanay soo badanay soo badanay ilmihii aabbahooda waa soo baxay wuxuu dhahay nasra miyaahaa bannaankaa soo fiirana si biyihii inay jawaamanku soo korooyen iyo in hoos u jiraan hadduu soo baxay guri gadaashayna uhuu sii maray oo biyaha dhabal uga imaanayeen ana waa soo baxay biyiyaa fiiray biyuhu waxaan arkay hoolay u soconaayo bes gurigan ku soo laabtay jalbaabaan soo baxsaday iyo gabsaaraan gashti cunugii anoo gacantay saas uga dhiiwaay aa darbigii uga imaano kii cunuga meesha sariirta madaxii ou saarnaay barkanka u saarnaay iyo derbiga dumi waaba isku aadan yihiin cunugii saantii usoo qabo markaan dhahay derbigii ay ugu kor imaaday gagagagagagawab derbigii guuraay cunugulow ku fadhiistay markaasaa bii oo waxaa soo furmay layaab leh webigii shabeel aad u malaysa gacantay kiskisaa meesha ugu soo baxsada ugu soo baxsada ugu soo baxsada anoo qarqaraayo oo nocnoc ahay aan ku soo baxay ilmihii hooy aab cabdiwaahid cabdiwaahid hooy waxaan dhahay waa dhintayaan dhahay derbiyaa ku dumi hooy wax juduudka dhahay gurigeyni miyaa gurigeyni waayaan dhahay hay adoogii aabbow aabbow hooy derbiyaa ku dumi adana inta biyaana marmaroysa hooy derbiyaa ku dumi adoogii soo orda ha imaado war nasr nasr maxaa kuugu dhacay marka dhiigkaraan qabaa ani cunuga hadda iga dhinti waa liiga qali cunug kaloo ka dambeeya waa liigu qali waa susunaystay ilaahay waxaan ku tuugay ilaahay waxaan dhahay addoonkaas shala adaa isiisi caabana adaa oofsatayaan dhahay waxaa kaa codsanaan dhahay asoo nabad qabo yaa ama cadyar hataa asoo ah in i tusto oo anana saan ugu quursada ilaan hooyo wax dhashaan ah dii waa imaadeen meeshii dug hadhiin doob hadhiin deriska hadhiin intii muslin oo ummadda nabu maxmed ah aa dhagaxyadii goob laga qaadi haddii dhagax koowaadaa la qaadi mid labaadaa la qaadi mid saddexaadaa la qaadi midka afaraad markii la qaadi waa soo booday cunugii meydkiis asagii yaaba soo boodayba alla waakanaa cunugeed waa la soo qabtay guri deriska ahaa la geey meeshiyaa lagu dhaqi lagu kafanay hadda shantii ruux cunugeewa shan jir ah wiil kaloo maxamed la dhaho tobaniyo saddex jir ah gabar kaloo madiino la dhaho sideed jir ah gabar kaloo iqraan la dhaho afar jir ah iyo duqda oo ayeyda oo lixdan jir ah shantaas ruuxa gurigan saaka laga waday aa ku geeriyootay baawuraale keena hadda aaskayaala jiraa wadada laamiga ah ee marta ceelgeelow ayaa markii la gaaro xilli roobaadka waxaa fadhiisto biyo aad u fara badan waxaana taasi ay sababtaa in gaadiidka ay ka wareegsadaan islamarkaana ay maraan wadooyin qardajeex ah maamulka gobolka banaadir weli kama hadlin dhacdadan ay dadku ku geeriyoodeen waxaana xusid mudan in roobabkii habeen hore ka da-ay muqdisho uu xiray wadooyin dhowr ah oo ku yaala caasimada askar ka soo goostay maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka kuwaas oo lagu soo bandhigay deegaanka kaamjaroon warbixinta warkaasi waxaa soo gudbinaya waryaheenna haashim cabdinaasir iyadoo muddooyinkii dambe ay isi soo tarayeen farxadka askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa saacadihii lasoo dhaafay wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waxaa soo gaaray ilaa shan askari oo kasoo goosatay maamulka jubbaland askartan ayaa si gaar ah kaga howlgelayay deegaanka cabdulla biroole halka oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland ee wada shaqaynta la leh ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya askartan oo lagu soo bandhigay deegaanka kamjaron ee duleedka magaalada kismaayo ayaa ugu horeyn ka warbixiyey qaabka ay ugu biireen askarta maamulka jubbaland iyagoona soo bandhigay dhibaatooyinka ay kala kulmeen inta ay la shaqaynayeen ciidamada shisheeyaha ku dooban magacayga waa maxamed cali bakar waxaan joogay aagi beriyada adiga inta udhexaysa magaalada iyo biroole cabdilla biroole waxaan ugu biiray waa lay qalday waxaa laii sheegay been waxaa laigu yidhi dawlad baa jirto nadaam baan samaynaynaa qajaani baa laiga sheekay sidaas dad baan ugu biiray magarat waxaan ka raacay kismaayo adiga ilaa iyo waxaan ka tirsanaa laba sano meelaha ah ciidan cusmaan cumar inu gobolka waxaan ka tirsanaay meeshan cabdilla biroolo waxaan ka tirsanay furunta hore ciidan hiddi waan ka tirsanaay nimankii markii aan islaam waayno oo wax diin iyo wax islaamnimo iyo madna ay marka yeelan ii soo tegay waxaan u biiray gobolka kismaayo saddex sano ka hor ayag baa igu dhiiri meeshan qadiyid iyo soomaalinimo iyo dowladnimo ay ka jirtan baa igu dhiirigeliyeen kuwa gaalada baa igu dhiirigeliyeen markii dambena meel qadiyid iyo soomaalinimo inay ka jirin dowladnimona ay ka jirin aan arkay oo diin ay yeelan arkay aan iskaga soo tegay ibraahim xabdi oo joogo kaandiroon cabdilbir oolan joogi cabdilbir oo meeshan wax hadda howlba laha sameyn nima walahaaba istaan u imaan cabdilbir muddo hal sana ina waa iska dhibayseen inay tahay nolol ma hayaan wax ay hayaan ama hataa qadiyid ma hayaan nolol ma hayaan islaamnimo ma hayaan wax lagu hayo male meeshan waa dad iska taaga meesha waxyaabo badan waxyaabo badan oo ama qabiile qabiileysiisa ha noqoto ama dhaqan xumo badan waxyaabo badan aan ku arkay marka meesha diine kama jirto caqiidana kama jirto waa meel iska nadaa xun oo qaadaran sidoo kale waxay ugu dambayntii baaq u dareen ciidamada maamulka jubbaland ee weli ku howlan la shaqaynta shisheeyaha iyo kuwa maamulada kale ee lamidka ah waxaan ugu baaqayaa waxa meesha ka jira inay ka kala julaan ilaahay inay usoo noqdaan marka waxaan dhihi lahaa nin allaal ninkii meesha ku haray oo hadda gaalada ku haray intay dan hadday dan laga elsiman tahay iga soo baxo muslimiinta ee qayrka qaba u imaan waan dhihi lahaa aniga waxaan ugu baaqayaa meesha inay isugu soo tagaan oo islaamka u imaadaan oo waxba laga helinin sida annaga noola hagaajiyey oo waxba aan noogu dhimin oo noola soo dhawey in ayun loo soo dhaweyn doono kuwa hadda maqan oo meesha jira gaaladana isugu soo tagaan meesha ilan waxay ku hayaan malaha biyi kuma hayaan wax ku hayaan bahalkii dowladnimo kuma hayaan waxay ku hayaan malaha meesha isii sataan baaqa ciidanka aan ka sirtegay waxaan fariin u dirayaa dadka islaamka ah oo wanaagsan oo wadada saxda ee ku nool inay usoo tooba keenaan ay u imaadaan dhibaatada iyo rafaadka iyo silaca ay ku nool yahay ka soo baxaan maalmihii ugu dambeeyey waxaa isu soo tarayay askarta ka soo goosanaysa dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwa oo isku soo dhiibaya walaayaadka islaamiga ah ee ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab bulshada ku dhaqan magaalada berbera ayaa ka cabanaya koronto la-aan xilli ay sheegeen inay kulushahay cimilada deegaanka ay joogaan waa kan wariyaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali oo ka warramaya iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa dadka ku dhaqan magaalo xeebeedka berbera waxay shaaca ka qaadeen in koronto xum ay la soo deristay waxa ay sheegeen in hal shirikad oo gaara korontada ay u taliso taasina culays weyn ay ku keentay waxay hoosta ka xariiqeen in lagu jiro xilli kulaylaad islamarkaasina xaaladda jirta aanay u dulqaada karin maadaama korontada ay marawaxdo iyo qaboojiyaal kale ku isticmaali jireen anigu magacayga waa khadar xasan jaamac waxaan magaalada berbera ku noolaa labaiy labaatan sanaan ku noolaa runtii maanta maalin laerku naga xunye ma jirto magaaladu waa magaalo maxay hayde runtii kulayla waana maxayde waa bir rabadaan annagu waa aad buu noo saameeya runtii waad arkaysaa jimcaha iyo khamiista magaalada waan ka baxnaa magaaladan waan ka shaqaynaa runtii annagu magaaladan maxay hayday maanta maalin leer ka xunye magaalada berbera marka runtii la sheegayo runtii ma jirto waa magaalo xeebeed kulul weeyaan magaalo xeebeed kulul maadaamay tahay waxa weeyaan bil rabadaanna waa lagu jiraa waxaa imanka iga dhacaya darkii sidaasaa iga daaya waa kulayl waa dadku way sooman yihiin waxay u baahan yihin dadku intaa gelinkaa hore haddii aanay maxay tahay dee ay qabowga jiibsanayaan dee meeshii ay jiibsanayeen waa waxa weeyaan berbero kululo haddii leerhkii la waayo dee waxa weeyaan ciidma jiibsan karto maxay tahay dee dadkii barqadaba way harraadayaan mushkiladda anigu waxaan malaynaya waxaan soo celcelinaysaa nin waxa weeyaan dee magaaladii berbero shirkad keliya ayaa meeshii korantaysatay magaalada xidhatay afarlaatanka saacadoodba toddoba saacadoodba leerhkaan lahaa muddana madaxweyne maxaad naga eegaysaa leerhka berbera maxaad naga eegaysaa haddaanu dadkii muwaadiniinta tahay iminka saacaddaa la joogo dacarburuq baanu doonaynaa inaanu qabanno leerh ma jiro leerh ma helno waxaan u arkaa leerhkaa soo nidhibay waxaannu aad uga cabanaynaa oo subax walbaan xaafadaa ku hormaraa dadkiioo kadimada xaafadaa fadhiya ciyaalkii iyo dumarkii maatida ahaa oo markii leyrhkii laga jiray kuleylka magaalada berberena loog yahay oo dibaddaa u soo baxeen xukuumadda waxaan uga cabanaynaa in leyrhkanna laga bedelo sifahan iminka uu ku socdo oo ay rabadaan xilli rabadaana tahay oo saacad walba uu bakhtiyayo dhibaato weyn baa naga haystaa anaga leyrh la'aanta meeshan shirkad qolobaa kooto lagu xidhay shirkada qulahayd siaysay duuntaabay ka yeelisa markaa iminka muddo laba bilood ku dhow wax leydh oo caadiya oo u soo dhaca ummaddani ma jirto maamulka somalilan waxa uu ka mid yahay maamulada meelaha ay ka tiriyaan bulshadu ay hadba ka cabanayaan hoos u dhac ku yimiday adeegyada bulshada halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina dagaal qabiileedyo ay ku dhinteen tiradodah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa ka dhacay waddanka suudaan saddex ruux ayaa dhintay toddobaatan iyo sagaal kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib dagaallo ka dhex qarxay qabaa'ilka kale ah bani caamir iyo anuubah kaas oo ka dhacay magaalada xuduudda ee kaasalaala ee bariga suudaan sida uu sheegay taliyaha ciidanka kaasalaala dagaalkan ayaa ka dhacay magaalada kaasalaala oo qiyaasii siddeetan kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee khartuum kaasoo u dhexeeya laba qabiil oo ka mid a qabaa'ilka reer suudaan waxaana ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed intaba sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah dagaalkan ayaa ka dhex bilowday saddex qof oo u kala nasab sheegtay labada qabiil ee dagaalamay kaasoo sababay dhibaatooyin badan ma ahan markii ugu horraysay oo labadan qabiil ay dagaalamaan ee marar hore ayaa dagaallo dhex maray balse bishii sebteembar ee sanadkii hore ee labada kun sagaal iyo tobanka ayaa heshiis la dhex dhigay kadib markii ay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda ay ku hanjabeen inay waddanka ka saarayaan ciddii diidday inay heshiiska qaadato waddanka suudaan ayaa waxaa aad ugu badan dagaalka la xidhiira qabaa'ilka wuxuuna dagaalkan imaanayaa iyadoo ay dowladdu la daaladhacaysa xiisada dhaqaale iyo cudurka korona-virus kaas oo saameyn weyn ku yeeshay caalamka warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa